in ka badan afar boqol oo macalin oo muddo laba bilood oo tobabar uga socda magaalada baladweyne ayaa maanta u fadhiista imtixaan lagu qiiminayo waxay ka kororsadeen koorsooyinka ay qaateen maclimiintan oo haweenay qeyb ka yihiin ayaa ka kala socda gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana imtixaankan uu socon doonaa muddo afar maalmooda wasiirka waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowlgoboleedka hirshabeelle maxamed maxamuud cabdulle ayaa reer gabeelle u sheegeen marka imtixaanka uu dhammaado macalimiintan la howlgelin doono si ay u soo saaraan jiil waxbartay oo mustaqbalka dalka anfaca
maanta waxaan daah furnay imtixaankii macalimiinta labada bilood tababarka u socday muddo afar maalmood ayuu imtixaankaa socon doonaa kadibna waxaa bilaaban doona qaybintii loo qaybinayey dowlad goboleedka hirshabeelle macalimiintaasoo ka howlgeli doona meelaha baahitaha degdega ka jira sida meelaha la xoreeyey oo priority number one noo ah kaalinta koowaadaan geli doonaa imtixaankan hadduu dhammaado qaybinteediiaan geli doonaa sidii loo qaybin lahaa marka iyaguna waa qaybin doonaa intay hadda tababarka ku jiraan waxaan rajaynayaa in maaragtay imtixaankaasi guul fiican ay ka keenaan wixii loo tababaran ay qaataan tababarka macalimiinta kuma eka labada bilood keliya baahi kasta markii ay timaado ayaa uun tababarka wakhtigooda loo tababari doonaa marka iskuullada la xiro waxbarashadu waa sii socon doontaa tababarada macalimiinta kuwaan hadda markay dhammaadaan waxaan rajaynayna dowladda federaalka inayna siin doonaan macalimiin cusub oo tababar aan geli doonno wax aan macnuhu soo xirmeeya ma aha waa wax oo sii socon doona ayay noqon doonaan baahideenu aaday u badan tahay laakiin afartan boqol hadda waa bilow tababarkooda maadaama ay dhammaysteen waxaan rajaynaynaa goobii loogu talagalay in la gey doono cali cusmaan nuur yoonis oo ka mid a macalimiinta uu usoo dhammaaday tababarka islamarkaana ka qaybgelaya imtixaanka kana socda gobolka shabeellada dhexe ayaa redio beello u sheegay in cilmiga ay ka kororsadeen tababarkan ay u gudbin doonaan ardayda soomaaliyeed
alxamdulilah tabaarak wa tacaala waxaa noo soo dhammaaday waxbarashadii muddada noo socotay ee tababarka ahaa maanta waxaan u fariisannay noo bilowday oo maalmo afar maalin sabti axad siniy talaada noo socon doona imtixaan oo markaa lagu qiimeynayo macalinka maxaa tirahdaa wixii uu bartay iyo wixii uu faa'iiday ujeedka laga leeyahay ama hadafka laga rabo ee macalimiinta loo tababaray waxay tahay mustaqbalka dhow iyo kan fogba in sha allahu tacaala waddanka in lagu sameeyo taqyiir ay ku sameeyaan macalimiinta ay soo saaraan arday quality leh arday maxaa tirahdaa waddanka beri anfacda insha allah tabarak wa tacaala dhibaatada hadda dhallinyarada haysato wax badan laga bedelo sida muqaadaraadka oo kale iyo taariibta iyo dhibaatada dhallinyarada haysto in marka la helo arday wax baratay that's why marka macalimiinta marka hore ay brosas soo mareen ay dalbadeen macalinimada markay dowladda iclaamisay imtixaana mareen mid theory ah mid practical ah soo mareen maxaa tiraa interview kadibna halkan tababar ay u yimaadeen alxamdulilah tabaaraka wa tacaala tababarkii waa noo soo gabagaboobay saan sheegay maanta waxaan bilownay imtixaankii taasoo lagu qiimeynayo wixii la fahmay insha allahu tabaaraka wa tacaala marka waxaan rajaynayaa guul iyo mustaqbal wanaagsan insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed wasaaradaha waxbarashada soomaaliya iyo hirshabeelle ayaa dadaal ugu jira sidii loo tayeyn lahaa waxbarashada dalka si loo soo saaro jiil tayal oo ka qayb qaata wax soo saarka dalka iyo dibudhiskiisa